ilaa toddoba dhalinyaro ah oo horey shaqo la'aan u ahaa kuna nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa fursado shaqo oo cusub ka helay footo beledweyne boortireed oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada beledweyne dhalinyarada ayaa qabta shaqooyin isugu jira qaadista sawirada iyo qurxintooda agaasimaha footo boortireyd beledweyne bashiir maxamed cabdulaahi ayaa ka warbixiyey fursadaha shaqo ee ay dhalinyarada siiyeen iyo shaqooyinka ay qabtaan sawiraanta iyo biidiyoyaasha qaabka loo qurxiyo iyo maxaan kuu sheegay duubista aroosyada iyo xafladaha iyo sawiraanta oo inta badan culeysyada ay ka jiraan sida lootirigoo kale qalinjibinta jaamacadahoo kale iyo lamaanaha oo inta badan ay waagii hore cuslaan jirtay sawir qurux badan in oo magaalada laga helo marka qalabka aan soo kordhino waxyaabahaasuu ka mid yahay dad hor u shaqayn jiraan nahay laakiin qaybtan waa new best bortrate beledweyne footada hore aan ka shaqayn jirnay ka bedelan tahay marka shaqaalaha joogo dhalinyaro oo xirfadlayaal oo xirfaddan annaga aan soo barnay annaga soo tababarannay qofka tababarka aan soo siinay markii shuruudaha uu buuxin karo u arkana shaqaalinimaan u qaadanay ilaa iyo todoba qofoodaa shaqaale ka ahoo joogto oo shifti shifti u kala gasho qaar waa kaamirimaano oo sawir qaadayaal waa sawirkaa xirfad u leeyihiin qaar waa editin oo videoga edhidgarayaan qaarna sawirka bes ayay edhidgarayaan oo iyadana ay qurxiyaan shaqooyinkaa marka kala bedelan saas laadligeed marka in intaas oo shaqaale aan qaadano waxaa koosgariyay systemka cusub oon hadda soo kordhinay dadkaan meesha ka shaqaynayana muddo ilaa iyo saddex sano laba sane tareenaan soo siinaynay oo tababaraan soo siinay fursadana waa siinay ay ku shaqeeyaanoo hadda oo ay salari ku qaataan dhanka kale qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay footada boortireed beledweyne ah ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin shaqada ay qabtaan wayna ku qanacsan yihiin noloshooda waxaana ka qabtaa sawirada inaa qaado idhidkareeyo fiidiyada inaa soo duubo bilicda magaalada inaa dadka usoo bandhigo maasha allah walaa horta aada ugu faraxsanay inaa ka mid noqdo shaqaalaha best botr beledweyne waana ku haminayay inaa mar un aa noqdo gabar oo fotograafig ah maymay awal ku shaqaysan jirin awal guriga iska joogay wax camala ma heenin alxamdulilah laakiinse meeshaan hadda aa ka hele maasha allah hadartaan waana ku faraxsanahay meeshaanaan ka shaqaystaa alxamdulilah boqolkiiba boqol haa oo ku maaraya awal guriga iska joogay camal ma heenin oo maxaa lii jira meel wax iga soo galaya meel kalenta ma lahayn oo gabar ahayn wax kasta ubaahanaya shoobina ubaahanaya birbeeda ubaahanaya samid waxaa qabtaa best botrade waxaa fadhiyaa xagga combyuterka sawiraantaa qaadaa fiidayaasha u duubaa aroos hadday noqoto haddii ay noqoto fiidayaal meesha oo lagu diyaarinayo marka macaamiisha u shaqaynaa maasha allah wallaahi maasha allah waa ku faraxsanahay nin nasiib laha helo shaqadan oo kaleento waa shaqada keliya lagu hamiyo oo waxaawaay social media hadda laga xiiseeyo boqolkiiba boqol oon laga jecelyahay dhalinyarada fursadaha shaqa ka helay footada boortireyd beledweyne oo markoodii hore shaqa la-aan ahaa ayaa haatan dhaqaalaha ka soo gala shaqadani waxa ay ku maareeyaan noloshooda iyo midda qoysaskooda